wasaaradda cadaaladda arrimaha dastuurka dowlad goboleedka jubbaland ayaa daafurtay tobabar ku saabsan habka lagu xaliyo khilaafaadka dhabta iyadoo la adeegsanayo habka cadaaladda waxaa ka faa'iidaystay qeybaha kala duwan ee bulshada xubno ka socday wasaaradaha cadaaladda jubbaland iyo wasaaradda cadaaladda galmudug iyo mas-uuliyiin ka socday hay-adda u n d b tobabarka ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaa in la xoojiyo fahamka iyo xirfadaha ilaalinta khilaafaadka iyadoo mudnaanta la siinayo wada hadallada is-afgaradka iyo weliba dib u heshiisiinta bulshada dhexdeeda tobabarka markii uu soo idlaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda cadaaladda arrimaha dastuurka dowlad goboleedka jubbaland mudane cabdiweli xuseen jaamac waxaana uu faahfaahin ka bixiyey hadafka laga leeyahay tobabarkaasi kulankan waa kulan aada muhiim u ah oo bulshada jubbaland looga faa'iideynayo in la baro habka loo xaliyo khilaafaadka si casriya marka faa'iidada ku jirta waxaa weeye maadaama aan muddo kusoo jiray dagaalo iyo dhib maadaama muddo aan kusoo jiray habka wax loo xalinayo oo gaboobay oo ku dhisan waxyaala hore usoo jiray oo haraadi ah waxaa la rabaa hadda kadib wixii dhaca oo bulshada dhexmara in loo xaliyo si casriya oo ku dhisan cilmi oo markaas la sameeyo waxaa suuragelaya in bulshadii ay si dhib yar u heshiiso oo khilaafaadkoodii si casriya loo xaliyo marka waan soo dhaweynayaa in arrintaas mataqaana dadka la baro marka waxaan filayaa adduunka dhan markii la fiiriyo adduunku waa hal xaafad waa isku xiran yahay nabadgelyadiisaa isku xiran caafimaadkiisaa isku xiran horumarkiisaa isku xiran adduunkana waa hal xaafad saaxiibadan walaalaheena waxay noogu yimaadeen wadamo kale waxayna u yimaadeen in innaga waxayna baraan marka adduunku macnaha waa hal xaafad oo haddii meel laga qadhuufto qofka meesha kale ay xanuunayso xanuunka uu wada dareemayo marka iyaguna waa ku mahadsan yihiin